falcelintii ka dhalatay weeraradii maraykanka ee sebteembar koob iyo tobankeedii ee laba kun iyo kowdii waxay keentay cabsi badan iyadoo saameyn ku yeelatay shirkado badan oo ka shaqaynayay dunida shirkadahaasi waxaa ka mid ahaa shirkaddii isgaarsiinta iyo xawaaladda ee barakaad oo la xayiray sidoo kalena la xanibay mas-uuliyiintii ugu sarreysay shirkadda barakaad ayaa dib loo fasaxay laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xooggan axmed cali yuusuf oo loo yaqaano galool waxa uu ka mid yahay madaxdii shirkaddaasi ee la xayiray balse dib hantidoodii loogu fasaxay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey saameyntii ay ku yeelatay xayiraaddii la saaray shirkadooda saamaynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shakhsi ah saameyn oo gurub ah oo shirkadii tiimkii ah iyo saameyn soomaaliyeed way yeelatay annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunkao dhan ka shaqaynaysay oo malaayiin dollar marinaysay oo u shaqaynaysay ummadda soomaaliyeed oon dowlad lahayn oon system lahayn oon banki lahayn oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaana aanan lahayn waanu annaku dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin karnay ku gaarsiin jirnay si taariikhda hadda laga sheekeeyo idinkana aad ogtihiin oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiya lagu gaarsiin jiray hadda minida lagu gaarsiyaa laakiin berigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray arrintaas markay intaasoo dhan dadkii shaqadaa abuurtay oo caqligaa isu keenay oo fikirka isku keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqaynaysay oo ugu yaraan boqol wadan laga shaqaynayay oo soomaali loo shaqaynayay baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad kamida waxaana laga dhigay ninaan lacag haysanin nin deyn lagu leeyahay nin la eryanayo nin cabsanaya waxaa nagu dhacay markaas mooraalkii baa naga jabay soo dadkii aanu adeegaynabaa yaa khasaaray waxaa kaloo khasaaray oo asagana meesha ka baxay intii qof shirkadda lacag ku darsatay ayagana khasaaraha ku dhacay waa garta markaa sababaha la idiin tuhmay oo culayska intaa leeg aad ula kulanteen maxay tahay marka uu dhacay qaraxii waxaa loo yaqaana nine eleven uu dhacay oo uu maraykanka ka dhacay maraykanku wuxuu sameeyey wax kasta oo uu samayn karay oo uu isdhihi yaray buu buu sameeyey oo ah inay lacagaha dad la xiro dad la dilo annaka markaa waxaana lagu xiray waa waxa af soomaaliga u yaqaano xan dhibkii jiray unbaa la yiri un yaa jira shirkado wadankii daciifu ahaa dowlad ku cadaysa male bangi dhexo ku caddeeya male wax allaala wixii xan loo geeyey yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen xankii markay geeyeen xantii baa la qaatay maraykanka markii dambe maraykanka markiina la qabsaday oo nidhi maxaa dembiga naloo qabsadayna waxaa la yidhi idinku isu soo caddeeya waxay nugu noqotay kelimo cusub oo luqadda annaka aan naqaano kusoo korortay iscadeeya alxamdulilah de anagu dembi maana gelin oo warkanagu wuu cad yahay oo waaban iscadayno dembi maana gelin lakiin alxamdulilah markii dambe ayaga baaritaan suubiyey waxay sabeeyeen barakaad stadicas waxa dhaha la suubiyey ayagaa markii dhacday nalagama saarin liiska maadaamana lagu qaldamay marka intii intaas wixii ka dambeeyey oo waxaa dhacay in ay dowladba dowladdii ka dambeysay khaasatan maraykanka markuu bush meesha ka baxay in ay fahmaan khaasatan dowladda sweden baa u badnayd oo tooshka ifisay yani waxyaalaha waa in la fahmaa soomaalida ay fahantaa waxa ifiyey tooshka ama ifiyey inay barakaad laga gardaran yahay waxay ahaayeen laba looyar oo nin la dhaho thomas ulson iyo nin la dhaho life selbeshki oo annaka looyarra noo ahaa baa waxay ifiyeen oy baaritaan ku suubiyeen in barakaadba baaritaan lagu suubiyo waxay sameeyeen meel kastay tageen washington bay tageen treshariga la kulmeen new york bay tageen european union bay tageen maxkamadda yurub bay tageen dowladda sweden bay tageen wax kastay tageen wax walbana waxay hordhigeen waxasay yihiin waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiin oo shirkadda madaxdeeda ka tirsan oo xayraad lagu soo rogo waxaad iga warantaa shaksiyan idinka madaxdii sare siday idiin saamaysa xayraaddii la idin saaray iyo suurtagalnimada haddii aad nala wadaagi karto qaabkii xayraadda la idinka qaado qudhin
annaka waasaan hore kuugu sheegay guddoomiyaha shirkadda haddaan asaga dhibka ugu weyn asagu soo gaadhay annaku markaan yurub joognay systemka yurub baan dhex joognay dowladda system baan dhex joognay waan isdifaaci karnay ninka annaka noogu dhib badnaa wuxuu ahaa guddoomiyihii shirkadda sheekh maxamed nuur cali jimcaale oo mas-uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asagay isaga waxaa loo geystay akoomadiisiina waa la xayiray akoonkii shirkadana waa la xayiray asagiina waa la xiray oo qoraxda laga qariyey dhibka ugu geynayso annaga marka waxaa nagu dhacay yacni waxa la dhaho af soomaaliga waxaa la dhahaa mooraalkanagii jabay rag gob ahaabaa gun laga dhigay mudiiniinaan noqonay dad oo dayn lagu leeyahay waana la gaajaysiiyey marka waxa annaka nagu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeeyo yacni ruux maanta boqol kun doolar boqol kun oo doolar haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkiina lacagta way ka muuqataa yacni waxyaalaha aniga cajiibka arkay waxaa ka mid a akoonka waxaa iisoo dhacaa bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada iisoo noo soo dirayaan boqolaadan kun oo dollaraa ku jirta adiguna dad baa lacag ku siinaya waayo waxyaalahi taarikhda aan kasoo marray ka mid tahay taas markay dhacday waxyaala kale dhibka noogu dhacay waxaa kamid a markii sheekh maxamuud nuur cali jimcaale saa loo xiray haddanana sheekhi baana laga xiray xamar nin baa noo joogay rag muhimaa noo joogay xamar haddanana ninkii noo joogay oo dadkao dhan aan fiirsanayn oo soomaaliyao dhan fiirsanayna baa subaxii dambe waxaana loo soo sheegay cabaas cabdi cali jimcaale waa la dilay jugti kalena taasay ahayd lacagihii soomaalida marka ayaad hayseen lacagaha hayseen ilaa ammaano soomaalida idii dhiibtay ahayd dadkii lacagihii way u baahdeen sidee xal uga hesheen oo lacagihii aad ku celiseen run ahaantii tiimku tiim aada u dhisan buu ahaa iskuna kalsoon aadna u yaqaana dhaqaalaha si aad og tahay axmed nuur cajimcaale wuxuu ku jiraa dadka keli ah ee soomaaliga in la heli karin ee yaqaana si lacag loo sameeyo iyadoona maanta lacag la haysanin wuxuu yaqaanaa caqliyadda lacag lagu soo saaro waa dadka loo baahan yahay soomaalidu inay inay aada u xusuusato aadna u ilaashato sheekh axmed nuur cali jimcaale waxaad moodaa kheyr allaha siiyo wax kasta uu sameynaya back up uu sameeyaa markay wax dhacaan baa dareemi wuxuu sameeyey shirkadoo hanti ay lahayd baa jirta shirkad ahaan barakaad harintiya ay lahayd baa jirta hantidii unbaa la qiimeeyey hantidii unbaana laga bixiyey dad fara badanaa shirkadii ka shaqeynaya marka haddii shirkadii la xayiray lacagihii la joojiyey shaqaalihii dunida dacaladeeda kala duwan jooga weliba kuwii soomaaliya ku sugnaa shaqala-aan maad soo wajahday oo shaqaalihii miyay kala tageen shaqaalihii waa kala tageen sababtoo ah annaka systemkana lagu suubiya wuxuu ahaa system ah xoolaha ka xayira ha gaajoodeene marka hadda qorshaha shirkadda u yaalla muxuu yahay labaatan sano kadib maanta wax culays oo idi saaran ma jiraan muxuu yahay qorshiin annaka wax culays ah oo maantana saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro waxaanu u baahannahay n annaku intaan dib u fadhiisanno inaanu aanu samayno waxa aanu qaban karno go-aankaas weli maana qaadanin sababtoo ah labaatan sano waad og tahay nin sanadba wax lagu samaynayay sanadba toddoba bilood lix sano toban sano labaatan sano dad liis kusoo jiray oo hadda bannaanka yimid hadda unbay hadli karaan marka maanta ma dhihi karaya waxaasaan qabanaynaa laakiin waan dadaalaynaa ammaanadii waan leenahay soomaalidii weli waa nagu kalsoon tahay annaga laftano intay waa ka mooraal badannahay caalami maan nahay sistamka haddaan soo galno nin walbaana yaqaana hadda cid dambeo nagu siqajaamaysana male aad baanan ugu mahadcelinayna ummadda soomaaliya kaasi wuxuu ahaa axmed cali yuusuf oo loo yaqaano galool oo ka mid ah madaxda shirkaddii barakaad oo ka hadlayay saameynta weeraradii sebtembar kow iyo toban ay ku yeesheen shirkaddaasi